washingtone caawana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa xanuunka madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika nelson mandela oo lacago fara badan soo geliyey qaar ka mid ah shacabka dalkaasi iyo sidoo kale sheeko kale oo xiise leh oo ku saabsan isla dalkaasi koonfur afrika oo ku saabsan khilaaf loogu magacdaray dagaalkii musqulaha iyo booliska dalkaasi oo qabtay labaatameeyo qof oo saxaro ku sitay boorsooyin talow xaggay u wateen waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena caweyska washington waxaan sidoo kalena barnaamijka kusoo qatimaya ushiyo markaan amarkaba dhammaaneed kugu idheen keli ayniga ka ishaartay bal maxaad itilo la abaabusho irdho kugu wacan anoon kugu gasin ololkiyo maxaa keenay maxaa keenay afxumada waxaan filayaa dhammaantiin inaad si weyn u wada garateen waa fannaanka caanka ah ee cawaalo aadan iyo qaybtaan caawa idinka hayo waa caawa iyo cawayska washington aan ku horumare madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika nelson mandela oo weli ku jira cisbital lagu dawaynayo ayay qaar badan oo ka mid ah dadka reer koonfur afrika waxa ay xanuunkiisaas ka samaynayaan lacag isweydiintu markaasi waxay tahay sida qof xanuunsan lacag looga samayn karo dabcan waxaa kow ka ah magaca iyo sharafta mugga weyn leh ee uu dalkiisa iyo caalamkaba ka helay hase ahaatee waxaa sida ay wax u dhacayaan iiga sheekeeyey cumar maxamed maxamed oo ka mid ah soomaalida degan magaalada port elizabeth ee dalkaasi koonfur afrika oo sheekadaasi la cajabay saxaafadda koonfur africa in waqtiyadan dambe waxay ku howlaneyd in si ay warbixino uga heli lahaayeen xanuunka haya madaxweyne nelson mandela iyadoo in laba maalin ka hor dowladda koonfur africa ay soo rabtay amar ah in aanba la hormari karin ama aanba la geli karin isbetelka uu ku jiro madaxweynihii hore ee koonfur africa nelson mandela waxaana saxaafadda ay ku qasbanaatay in ay kiraystaan guryaha ku dhow cisbitalka si ay xog dheeraad ugu haraan hadba wixii lasoo gudboonaadaa xaaladda nelson mandela iyo dadka booqanaya sida madaxweynaha iyo eheladiisa si ay warbixino uga helaan ay waxay ku xirteen guryaha baalkoonada guryaha dhaadheer ee ku dhow isbitalka kaamerooyin dheereeya si ay wax badan uga ogaadaan hadba wixii kusoo kordhaa in xaaladda nelson mandela waxa ay guryaasha halkaasi tagay ay ku qasbanaadeen in ay guryaha ama dabaqyada dhaadheer ee ku dhow guri ee isbetelka uu ku jiro nelson mandela ay kiraystaan iyadoo lacagta lagu kiraysanayo in ay dhan tahay saddex kun iyo shan boqol oo ran lacagta koonfur africa una dhiganta shan boqol oo dollar marka dhammaan kaamirooyinkaasi caalamka isaga kala yimid dhammaantood waxa ay ay ay ku jeedaan oo diiradda ay wada saareen ama liishaanka ay ku hayaan albaabka laga galo isbetelka foraaraan in isbetelka nin walba waxa uu ku haminayaa in uu duubto xogta kusoo kordha in nelson mandela waxaadna arkaysaa marka aad ka joogto in meelaha dhaadheer in kaamerooyinka ay yihiin kuwa in wariyaasha ay habeen iyo maalinba saaran yihiin aysan xataa hurdinbo ay isbedelaan xataa wariyaasha oo ay gaarayaan boqolaal ay ka kala socdaan telefishinada caalamka jaraa-idada iyo saxaafadda waddankan
waa garta waa garta waxaa kaloo iga warantaa cumar ow sheeko kale oo xiisale ayaa jirtay oo beryahan ka socotay waddankaasi koonfur africa gaar ahaan magaalada cape town iyo sidoo kale magaalada kale adigu aad joogtay port elizabeth bal waxaad iga warantaa sheekadaasi ku saabsan dagaalkan carabka iguma soo mari karee loogu magacdaray dagaalka musqulaha ee u dhexeeya labada xisbi ee waddankaasi ka taliya kama wada taliyaan lakiin labada xisbi ee waddankaasi ka jira d a ee caddaanku ay leeyihiin iyo iyo a n c oo ah xisbiga talada haya bal dagaalkaasina bal wax nooga taabaqa sidiisa oo la yaab lahayd sheekooyinka iyo waxyaabaha ilaa hadda ka dhex dhacay labadaas xisbi dagaalka dagaalkan waqtiyadan dambe uu soo jiray laakiin waxa uu soo shaacbaxay in toddobaadyadii ugu dambeeyey markii in gabadha hogaamisay xisbiga caddaanka tirada yar ee d a ay booqatay xaafad isku raran ay degan yihiin dadka madowga ah ee safarada loo yaqaano dadka in qoosaha qowmiyadda qoosaha kasoo jeeda waa qowmiyadda u nelson mandela kasoo jeeda haddana ah qowmiyadda ugu badan koonfur africa marka la eego ee ka jirta waxay booqatay xaafadda ay degaan ku taalla magaalada cape town oo kalija la yiraah oo gobolkaas waxaa haysta sidaan la socono gabadha caddaanka xisbigeeda ayaa ka taliya d a democratic alliance markii ay booqatay waxaan la socday xubno ka tirsan baarlamanka iyo golaha wasiirada markaas ayaa rag caraysan ama dadweynihii deganaa xaafaddaas waxa ay soo qaateen baaldyaal ay ku jiraan in xaar kadibna waa ay ku daadiyeen haweeneydaasi caddaanka bisinka meeshaas ayay caro ka soo qaaday waxayna ka hor sheegtay baarlamanka inay waxaana laga dareema khudbaday ka joojisay baarlamanka xarunta baarlamanka ee magaalada capton inay aada ugu carootay daaldiyaasha in xaarka ee lagu daadi marka ay booqatay xaafada kanija ee magaalada capton oo sidee loogu daadiyay maku soo fir macnaha xagee ugu diyaarsanaa saxradaas aad sheegaysa in eh, qoftaasi mas-uulka waa ah ay ka warhaayeen dadka waa ay ka warhaayeen inay booqanaysay marka ay booqanaysay ka hor ayaa lasii iclaamiyay inay booqan doontaa xaafada iskurnanka kaaliida ay degan yihiin dadka madowga ee fuqarada ah waxaad ka arkaysaa t v-da ayaa si live looga soo dayay iyadoo in dadweynaha ay ku daadinayaan in baaldiyada xaarka ee ay wateen macnaha dadku maxay ka caraysnaayeen ma in magaaladii wax u qaban weyda oo ay mas-uul ka tahay carada maxay ku wajahneed maxaa iyada si gaara u beegsadeen waxay u beegsadeen maadaama ay xukunto gobolka western cape ayaa in ka talisaa in gabadhaasi cadaanka ah helen sina waa gobolka ay degan yihiin dadka cadaanka ee koonfur africa inta badan ma aysan booqan jirin meelaha ay degan yihiin dadka fuqarada madowga ee koonfur africa sidoo kale waxaad horey igu sheegtay in booliska magaalada cape town ee isla dalkaasi koonfur africa ay sidoo kale ay qabteen siddeetan qof oo tareen saaraa oo iyagana sidoo kale een, boorsooyin ku sitay saxaro ma jirta in iyadana magaalada capton in booliska waxa ay xireen in ka badan siddeetan qof oo laga dejiyay tareen ay la socdeen iyagoo boorsooyin ku watay in xaar dadkaas waxa ay doonayeen in ay ku qubaan ama ay ku daadiyaan xarunta baarlamanka oo ku taalla magaalada capton horteeda inay ku daadiyaan
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa waraysigii aad labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ku maqlayseen barnaamijka caweyska washington ee aan la yeeshay fanaanka caanka ah ee cawaale aadan oo degan waddanka kanada waraysiga oo uu igala qayb galay weriye maxamuud ibraahim cali waxaan caawa ku bilaabayaa fanaanka cawaale aadan oo ka warramaya mid ka mid a heesihiisa oo aan weli la shaacinin hees waxaa jira caasho cunuday maalin maalmaha ka mid ah anigoo waxaa daawanayay kenya ay- ay- caruur dhalinyaro soomaaliya waa kii lagu dili jiray waa gartay een, maalintaas waxaan waxaa layga horreeyey moogtahay qayla dhaamaawey anigoo markii hotel sham oo la qarxiyey hees ii diyaar tahay bay waxay aya ayay iga horreeyeen waa gartay waanan ku hambaliyeeye waanan uga hadhay moogtahay marka hees fiican oo xaaladda ku habboonna way soo saareen marka waxaa idhi niyow waxaad odhan lahaydba waa la yidhi dee een- een waa la hadlaa oo looma hadle rag baa yidhi ka hadhaa dee tolomoodka waa gartay maalin maalmaha kamid wallahi anoo daawanaya c n n ta nacan ciil iyo cadhay qabatay moogtahay xaggee ahayd markaasi ee, kenya mar mar mar na- en- en- isli dhexdeeda en la odhan jiray nin soomaaliya bas isku qarxiyey maxay deen dukaanadii soomaalidu lahaayeen wax loo daadin jiray buuq la dhaci jiray ha beri dhaweed bay ahayd waa gartay exactly da si inantaanoo daawanayo wallahi alcadiim waxaan ku leeyahay dhiig boqol boqoli tegay waxaa kale oo iyaduna i raacday habeenkii ka horreeyey oon daawanayey internetkan ka arkay gabadh soomaaliyeed oo south africa lagu farax xumeeyey ayadoo weliba uur leh oo ku dhimatay aad iyo aad aad iyo aad oo weliba Laba- idaacad idaacaddaaba labadii waraysatay sheekaa isku kay raaco waxaan ku leeyahay dhiig boqol bii tegay moogtahay waa gartay wax aad u xanuun badan bay ahayd gaar ahaan sheekada gabadha exactly marka waxaan hees baan hadda waa la tumay inaan soo saaro ba hadhay wow wuxuu ka hadlayaa war horta ninka soomaaliga wuxuu yahay, horta huwi soomaali buu ka hadlayaaba annagu maxaa nahay horta ma dad lasii jeerjeero lasoo jeerjeedaan nahay horta waa gartay marka wuxuu wuxuu leeyahay hayaankiyo geediga waktiga horaya taariikhdu waa biyaha raaciniyo irarisi haya hareeraha ummadaha kasiga hodanka iidina haybtiyo tirada markaan uguga hooseynay mayhan ciidine waa kuwii shalay dhamiina hoostugay halkay ls d ku taaliyo jerinkii mooyaane haddii aan watanka ahaa lagu hagaagaynin xanada ruuxdooda horay baana libinta soo hooyay marka inta hore wuxuu ka hadlayaa annagoo laba milyan soomaalidu ay tahay dee qarniyadii hore malaha laba milyan ha- milyan and half ay iska tahay ay tiradoodu yar tahay ayaa waxay noqdeen ummadda ugu dhulka weyn le geeska africa ummadda caalamka laga hadla waa gartay waa ilaa maa kenya dhexdeeda ilaa maa ethoobia ilaa maa jabuuti ilaa maa somaliland ilaa maa puntland ilaa waa de- geeska isku soo wareega intaan lahayd marka wuxuu ka hadlayaa xilligaaba miyaa lama hadlayna maanta maxaa dhacay wey moogta waa gartay waxaa ku jirtay waxaa ku jirtay ereyadon ka xasuustaa haladayga raggii ahaa miya maanta hanfigu leefay saxaraha ooniyo haraad heedu uga gooday maxaa maxaa yaman hablihini hoogshi dacbooda wuxuu ka hadlayaa ilaa yaman hablaha ku dhibaatoonaya ilaa maa south africa waa waxaan ku leeyahay waa hees aad ballaaran cawaalow waa maxamuud waaye caasho siday kuu sheegtay waxaan nahay qof heesahaada aad u dhegaystaa aniga waxaan aad u jeclahay heestaada tusmo marka waxaan rabay in tusmo bal aad taariikh ahaan siday ku timid iyo bal waa hees miro macaan leh laxan macaan leh bal inaad bal jagjag noo siisid xoogaa horta tusmo waxaa la odhan karaa cawaalo bilowgiisii bay ahayd waana heesaan abaal weyn u hayo ciddii samaysay oo ah maxamed cumar buux iyo laxanka oo walaalkay oo aniga iga weyn uu sameeyey cabdilaahi bisaale hiraab oo cabdillaahi buusis loo yaqaano waana haddaan dhan kale kaa tuso curadaydana tusmaan la idhaahdaa waa heesaan curadayda ugu magac daray hees aan qiimo badan igu laweeyaan wuxuu odhanayey kuma koobi kara tire haddan taabta quruxdaada taabta quruxdaada todobkoo darooro arlada fiixowada gaadhay geedugu taraaree nimcadu tog weliba buxdo tafiirtii suleexaan marwooy kugu tilmaamaa taabagalayaa kalgacal loosha tiriyaaye tusmo ila wadaagaminaay waan ku tabayaaye tusmo ila wadaag aaminaay waan ku tabayaay
tusmo ila wadagaminaay waan ku tabayaay tusmo ila wadaag aaminaay waan ku tabayaay
wow wow wow wow waxaa isku daydaa tusmo inaad soo saartid ayadoo music la-aanay macnaha sidaanay ku fiican tahay
thank you very much aad baad umahadsantay aad baad umahadsantay waa taa cawaale haddaan maxamuud babi soo xasuusiyay haddaan dib ugu laabto heesahaagii kale heese badana waxaa jira aad qaado aad loo jeceliya inkastoo aanaan tirin karin barnaamijkan caweyska washington aanan kusoo koobi karin heesahaaga faraha badan le haddana bal waxaan isku dayaynaa inta dhegaystayaasha laga yaabo markay cawaalo barnaamijkan ay ku maqlaan markiiba dhegahooda kusoo dhacaysa amaba ay kaa fili karaan tusaale kale heesta kale ayana la yidhaahdo ismoog xamar smog smog waa heesta smog waa heesta smog la yidhaahdo madaxiga aad ugu sa heestaasi smogna waa hees iyana si weyn smoga waa heesaha ugu qiimaha badan leyay kamid yihiin smog iyo heestii gobolada hablaha soomaaliyeed gobolada wada qaadayay heesaha dadku badiya aada iga dalbadaan hees kale oo qormada noloshaa tahoo naftaadi la qaybsataa waa heesaha horta xoog la iga dalbado lakiin haddaan smoog kusoo laamo smogna waxaa sameeyey maxamed cumar buux ninkii imika tusma heestan tusma sameeyey oo kulley inaad taqaaniin baa laga yaabaa weriyana jabuuti ka ah marka wuxuu odhanayey wuxuu odhanayay ushiyo markaan amarkaba dhammaaneed kugu idheen keli ayniga ka ishaartay bal maxaad itiloo la abaabusho irdha kugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaa keenay maxaa keenay aftumada haddiyaan ismoog kaa aarsanlaa ayahaa dambiyo rakaan eegayaa eeg waxaad fashayna ubadkan dhalaan ku ilaawaya raganimo ilaah ani ii dhashan tuugu arraxamaa ushiyo markaan amarkaba dhammaanaheed kugu idheen keli ayniga kaa ishaartay bal maxaad ibjiroo laabaabusho irdha kuugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaad maxaa keenay afxumada ushiyo markan ama kaba dhammaanaheed ugu idheen keli ayniga kaa ishartay bal maxaad ibtilo labaabusho irdho kugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaa keenay maxaa keenay afxumada adiyaanismo ka aadsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya caqli iyo dulqaad ilahii dhashan ugu arxamaa adiyaanismooka aarsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya ragannimo ilaah ani ii dhashan ugu arxamaa waaw halkaas ma moodaa cawaalow in dumarka si weyn loogu dhammaynayo
inaanu intaan sheekada lamoodaamaya aha oo oo annaga waxaan weligeen maqli jirnay hooyada iyo aabbaha hooyadaa dulqaad badan oo samir badan had had had had hadda waxay noqon kartaana moogtahay an an an an an oppositekan way noqon kartaa hadda oo waa gartay
horta mid kale wuxuu ka hadlayaa uun waa qisad xuna oo dhacday oo jabuuti ka dhacday waana ninkay ku dhacday kulley ma jeclin magaciisa inaan sheego lakin nin saaxiibkeeya waxaan umalaynayaa isagu xaaladiisu wuxuu ahaa oppositeka isagu
waa garta banaadamku isku wada jiraan isagu isagu oppositeka laakiin kulley waa hees cid kasta oo ma garanaysa dhibaatadaasi ku dhacdaaba banaanka u taalla oo oo ay isticmaali karto gabadh kulley dee ubadkeeda ku dhaafi laana way jirtaa oo iyaduna de waa hees waa u banaanta
ujeediyo siduu quurkaygu rabo alla waa ogye aadmigu marnaba ma abbaari karo qofba aragtidii haddii loo akhriyo waa ayaan darre aqoon gabdhi iyo kaskagoo irmaanaya ayaadahay kuwan badse
heestaasi smoog ayaan ku soo xirayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa intaan mar kale ismaqlayno nabadgelyo
ujeediyo siduu quurkaygu rabo alla waa ogye aadmigu marnaba ma abbaari karo qofba aragtidii haddii loo akhriyo waa ayaan darre aqoon gabni iyo kaskagoo irmaanaya ayaadahay kuwan badse adiyaanismo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya caqli iyo dulqaad ilaah ii dhashan ugu arxamaa adiyaanismo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya ragannimo ilaah ani ii dhashan ugu arxamaa caqli iyo dulqaad ilaah ii dhashan ugu arxamaa raganimo ilaah ani ii dhashan